munaasabadu ayuu ka qalan bedeladaayaenga ardayda madarasada caynushams ee magaalada baydhaba hanaseyo anaska jaranga gabdhiyo kuriya oo baradenga culumta sheeldubanga iyo weliba munaasabada sagiwa ku qeyb galeen macalimiin waalidiinga culummada maamulka madarasada caynushams iyo ardayda gee ku qalan bedeladayta waana ee difcadii toddobaad ee madrasadan kubadda aan uu kamid yahay culummada iyo waalidiinta ee ku qeyb galan ah munaasabada iyo ka dhiirigeliyen ardayda iyo sii wadadanga walbarashadii waana lama jibaaranga ardaydaas iyo an anfacanga dalsho iyo diintiyo laakiin xafladan tan ee inuskoosha maybuwa waa xafla liikhtidaami alqur'aani alkariim madoora ma inaad nagaane ilaahadii nawaafidiyo inaynu ha ku qiib galno madarasada caynu shamsi lafadiitiya todobaad oo qur-aanka ku qalan bedeladaasi ilaahya ka mahadsan may mahadnagaane macallimiintii intaas juhdiye intaa kasano ardaydaas hala dadaalayen yaan mahadnagaano inunan kurunangeeka meel eraayusa qur-aanka meel khatamaw kulubka aan kaar badango ina diinta lan kulum haddana khaasatan haddana lan kulum qur'aanka lan kulum hajay lan kulum xaflad aan kaar badan haysta roogna inta qur'aanka mabal fadaayiska dhagna ka dhagagna yaalka barna aakhir kaasal ka lugude ilaahi subxaana wa tacaala mabeliya hadda qur'aanka lakadijii lahaa low anzalna hada qur'aan calaa jabarin la ra'aytahu khaashican hadda qur'aanka lakadijii lahaa buur korshe buurasan kasaasano shiid ahoo hakan dhanbala ma lahaytale
marka qur'aankii idoo laha ku dhise unuga faraxjii may ka shaqeeyo anjeerada bareega amase dareer yabiliyaha unug bareeg marka anjeera sidaasa farsa aami bukuugii owlaadi hata unugu meelijii gaasa qabadeyliley war hasiyow doradaas unuga iskoolka injiyada boorsiis oomika dhigaas shaambika dhigaas bumanguuna jeebka angiliyaas adduunya dooraneen adduunyadaas doorashadii dhibaatadii shaantii arga haytaan unaga qur'aanka lafdan lay barday hadda halmaraha iyo unaga qur'aanka barday bis qur'aanka dhammaaya hafladaanan dhikahi iskoolka indira leh iskoolka dhibaatooyin badanna lay dheefna ley walbarasho oo maadi ah adduunya lay ka egaa walbarasho maadi ah adduunya lay ka egaa dooraneen wala owlaado dugsiga dhikadaas lanqiima daraw maalinka usub arga haytan qawan unuga walbarado jaamacad ku bao hay-ado ay shaqeeyo sarto cid ay dhiso gurigo cid ay dhiso baabuurko cid ay hagado aaday horangaade awka horangaade ay ka ero hay-ado ay inshaqaytan intililiya mulugluka erahay anti jaamacad ku bati kulliyo shaqi waayan meel shaqiyaa lama leh marko lanko madaxweyne la eedan mado wasiira eedan mado madumeeroleyka dhiyan mado intilensoorena kulliyo tibtooga furden kulliyo madaga nuskulu ku hiiday surwaalkii ay oo siiba anka jare tibtooblooymay nagadeen walba jaamacada ku bahi meelan dembooda ahayn alagahay inaa lilaahi raajicuuna yelayina inaa lilaahi wa inaa ilayhi ilallaahi raajicuuna hataa maka toosi kulan leylan wanahaaran ilaahay ku obsaneen insha allahu tacaala tarbiyat alawlaad weliba qiimada anka weyn bilaanaha qaadadaase bilaanay bilaanta siinku damboyti isiiba isgeysiya ido isu roogdan aawka qiimada sari ka shaqeeye idiya wadan weydiye biliya dhiibe meelowa ka wareersiye marka isoo yoo ka moqanyi adina hoostuna hadhista la fare hoo baadati ayuutareeda etaa meelada alayka jaraasa orooskooda sheegay alala meelbala jeeda injeeda boorsiyaroyto walba anka jarna horyaheedan la hoor ahibalahibalaanagoo ku jiridi anaama dhoo maseenadaada ka eebaysana anta anreer madbameelolay waa dufcadii iyo toddobaadda oo iyo ku qalan bedeladaayan ah madarasada caynu shamsa haanasayti oo baradiya culumta diiniga si korlanka qaada aqoontiya walbarasha iyo xifdiga qur-aanka kariimka si iyo hormariyanga diinta islaamka